isagoo inoo tilmaamay guud ahaanna shaygu hadduu cibaado noqdo ilaahay subxaanahu wa tacaala keligii in loo jeediyo oo haddaad cibaado cid kale u jeediso qofkuu mushrik noqonaayo cibaadooyinkii buu deliilkii tusayaa mid walba deliilkeedii buu keenayaa ducadaa ugu horraysayoo wuxuu soo qaadanayaa deliilkii waddeliilu waxaa u deliila qowluhu tacaala waman cidda yadcuu barida maca allaahi ilaahay maciisa ilaahan aakhar ilaah kale ciddii la baridaa laa burhaana lahu deliil uma haysto bihi cibaadadaase fa innamaa xisaabuhu xisaabtiisu waxay tahayuun oo ay taallaa cinda rabbihi ilaahay agtii bay taallaa innahu amar iyo shaniya arrintu waxay tahay laa yuflixu ma liibaanaan alkaafiruuna kuwa gaalada ahi marnaba ma liibaanaan wa fi lxadiisi xadiiskana waxaa ku sugan adducaa'u ducadu mukhu lcibaada cibaadada dhuuxeedii weeyi wadaliilu qowluhu tacaala waxaa kaloo u deliila wa qaala waxau yihi rabbukum rabbigiin udcuunii ibarya astajib waan idin ajiibi lakum idinka waan idin yeeliye ina aladiina kuwa yastakbiruuna iska kibrinaya can cibaadatii cibaadadeedii inay caabudaan sayadkhuluuna waxay gelayaan jahannama jahanname ayay gelayaan daakhiriina xaala kownihim daakhiriin iyagoo dullaysan dulli bay la gelayaan wa daliilu lkhawfi cabsida daliilkeedu waxa weeye qowluhu tacaala falaa takhaafuu ha ka baqanina hum iyaga ha ka baqanina wakhaafuuni aniga iga baqda in kuntum waa haddaad tihiin mu'miniina qaar mu'miniina wa daliilu rajaa'i rajada waxaa u deliila qowluhu tacaala qowlka ilaahay yidhi famankii kaana ahaaday yarjuu mid filaya liqaa'a rabbi rabbigii la kulankiisa mid rajaynaya falyacmal ha sameeyo camalan camal saalixan wanaagsan ha sameeyo oo walaa yushrik yuu la wadaajin bicibaadati caabudidda rabbii rabbigii caabudidda yuu la wadaajinin axadan cidnaba yuu la wadaajinin wa daliilu tawakuli qowluhu tacaala tawakulla waxaa u deliila wa cala allaahi alla korkiisa uun fatawakkaluu taladiinna u dhiibta in kuntum waa haddaad tihiin mu'miniina qaar mu'miniina iyo aayadda kale ilaahay leey waman yatawakkal ka u dhiibta taladiisa cala allaahi ilaahay dushii qofka saartaa fa huwa alleh ayaa xasbuhu ku filan wa daliilu rakba jeclaanta waxay ilaahay hayoo jeclaato warahbati iyo baqaha laga baqo iyo walkhushuuci alloo loo khushuucana aayad kaliya u wada deliilo waa qowluhu tacaala qowlka ilaahay leeyahay isagoo muuminiinta tilmaamaya innahum dadkaa muuminiintii kaanuu waxay ahaayeen yusaaricuuna qaar u degdega fi lkhayraati khayraadkaan looga dheeraynin khayrkay u dheerayn jireen wayadcuunanaa wayna caabudi jireen ragaban iyagoo jecel waxa ilaahay hayo warahaban iyagoo ka cabsi qaba ilaahay waxa agtiisa ah ee cadaab iyo ciqaaba wa kaanuu waxaanay ahaayeen bu alla leeyihi lanaa annaga khaashiciina qaar noo khushuuca ayay ahaayeen wa daliilu lkhashya qowluhu tacaala falaa takhshaw ha ka baqanina hum iyaga wakhshawnii aniga iga baqa wa daliilu linaaba inaabada iyo soo noqodka deliilkiisuna waa wa aniibuu u soo laabta ilaa rabbikum rabbigiin oo wa aslimuu u hoggaansana lahu ilaahay u hoggaansama wa daliilu listicaana isticaanada waxaa u daliila qowluhu tacaala ilaahay uu leeyahay iyaaka adigun baanu nacbudu ka caabudaynaa wa iyaaka ilaahay oo adigun baanu nastaciinu ku gargaar weydiisanayna wa fi lxadiisi xadiiskana waxaa ku sugan ida stacanta haddaad gargaar weydiis noqoto oo gargaar u baahato fastacin billahi ilaahay gargaar weydiiso wa daliilu listicaada magangalka ilahay la magangalo waxaa u deliila qowluhu tacaala qul waxaad tidhaahdaa acuudu waxaan magangelayaa birabbi alfalaqi allaha waaga dilaaciya iyo aayadda kale qul acuudu birabbi annaas waxaan magangelayaa allaha rabbiga dadka abuuray ee uuma ee maamula ayaan magangelayaa sheekhu wuxuu markaa taxayaa cibaadaadkanuu ina soo hordhigay deliiladoodii waayo waxa inoo soo horraysiiyey marka ilaahay la barto ee rasuulka la barto diinta islaamka inaad barato ood ku barato maxay biladilla daliil shay aan deliil wadan kuu sheegi maayo sharciga islaamkuna wuxuu kaga duwan yahay waxyaalaha kale wuxuu ku siinayaa wixii dhibaatada kaa ilaalinaya in lagu habaabiyo lagu lumiyo oo waxaan diin ahayn lagaaga dhiga diin waxaad haysataa wax kaa hor istaaga waxa kaa hor istaagaya waa maxay deliil deliilkuna waa maxay waa aayad qur'aanah iyo xadiis nebi kol haddii la marya caqiido labadaasunbaa u deliila masale kastuu sheego waa inuu deliilkii daba dhigaa si loo qaato marka adigu maxaad noqonaysaa qof ilaahay ka amar qaadanaya maala nimka haddaan kudhaa hadal shayga noocaasi waa waajib oonan waxba ku darin amarkaa haddaad qaadato waxaad tahay muqallid hadalkaygii oo keliya ayuunbaad qaadata laakiin markaan ku daro ilaahay baa yidhi oo wuxuu idhi aayad heblaayo ma amarkaygii baad qaadatay mise kii ilaahay kii ilaahay baad qaadatay aayadda waa meesha maraysa marka qofka waxaa laga saarayaa inuu cid ka amar qaato cid ku xidhnaado ila haddaad cid bini aadana ku xidhnaato oy lumaanba waad la lumaysa hadday xumaadaanna waad la xumaanaysaa waxaa lagu leeyay bini aadan baa ha ku xidhnaanine deliilka ku xidhnow waad badbaadaysaa marka waana dardaarankii rasuulkeenna sala allahu calayh waaalih wasalam rasuulku muxuu inagaga tegi nin weyne markuu cid ka tegaayo wuu dardaarmaa dardaarankiisu muxuu ahaa calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i araashidiin ayuu lahaa sunnahayga iyo sunnaha khulafaa raashidiin baa idinka tegi mar kale xadiis wuxuu lahaa taraktu fiikum shay-ayni maa in tamasaktum bihimaa lan tadiluu bacdii abadaa laba shay baan idinka tegayoo haddaa ku dhegtaan weligiin ma lumaysaan waa maxay kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka sala allah alay shay kastuu soo qaado wuxuu u sheegayaa deliilkii ducada baryada in la ducaystaa waa shay ibni aadamku ku abuuran yihi ma aha qadiyada islaamku leeyahay iyo maarata ma aha waa abuur ibni aadamku ku abuurayay inuu ducaysto xataa gaalkaa ducaysanaya markuu xaalad xun galo wuxuu leeyahy ilaa aanu barinu wuxuu caabudayey hadduu markaa caabudayey asnaam asnaamtii u baryaya hadduu caabudayey waxyaalo kale wixiisii u baryaya inuu baryo tamaa waa shay uu ku abuuran yihi maxay ku kala duwan yihin markaa midna baahidiisii ilaahay keligiibuu hoos dhiganaya midna ilaahay buu cid ku ladhaya halka arrintu ka kala leexataana waa bartaa ambiyadu waxay ku dadaalayeenna muxuu ahaa war ilaahay cid ha barbar dhigina markaasaa iyagu waxay ahaayeen quraysh ama ma qolooyinkii carbeed ee mushrikiinta ahaa laba xaaladood bay lahaayeen xaaladda barwaaqada iyo xaaladda balaayada markay balaaya dhacdo way ilaabi jireen asnaamtooda intay ilaabaan ayay odhan jireen ilaahayun bayna badbaadin karaa markay imka baddoo kala raacaan ee doontu ay dhabatee dabaylo ku dhakacdo ayay odhan jireen war ilaaba akhlisuu cibaadada ilaahay u gaar yeela maanta allun ba idin badbaadinaya waxoodii iyo asnaamtii way ilaabi jireen waxaa laga yaaba laakiin innaga maanta markay meel adag gashaba inuu ilaahay ilaahayba saluugo soo mala ilaahay kuba sheekh hebelow ow hebelow inuu yidhahda laga yaabo tallaababa waa xaaladii ugu darnayd ee la rabay inuu ilaahay ku gaar yeelo iyagu maxay kharibi jireen markay soo badbaadaan ayuunbay bartii ka miisi jireen waana tii keentay inuu islaamo saxaabigii weynaa cikrama ee u dhalay ninkii dhibka badnaa ee gaalkii weynaa abijahl baa dhalay cikrama aabbihii wuxuu ka dhaxlay diinta uu necab yahay iyo nebigu necab yahay sala allahu caleyh wasalam ayuu aabbihii abijahl ka dhaxlay wuxuu dagaal kula jira nebigaba maka ayaa lagu soo dhowaado kaabiga lasoo saarma ciidankii muslimiintu wuxuu urursaday dibjir iyo dad aan caadi ahayn isagiiyo safwaan niman waxay urursa ururisa kuwii bay kula dagaalameen khaalid bin waliid baa cagta mariyey isagiiyo ciidankii urursadeenba markaasuu firdhaday uu baxsaday ilaa iyo yaman badda iyo jidda iyo dhulkaasuu tegey doon buu helay wuu firdhanaya xusle xabasho tag tallowba diin nacayb iyo nebi nacayb laakiinna caqli badan buu ahaa doontiibuu helo wuu raacay markay meel dhexa marayaan ayay dabale dhan walba kaga timi xaaladdu waxay gashay meel halisa deeta waxay dhahaan kuwii doonta watay war yaadhaheen ilaahun bayna badbaadin karee war ducada ilaahay u gaar yeela waxba ha ku darina ninkii waxbaa ku dhacay wuxuu hi oo tan baaban ka soo cararay anugu ilaahay u gaar yeela ducada ayaan ka soo firdhaday buu idhi deeta waxay dhahan maxaa anii amraysan waxay dhahan halkan ilahun bay nagu badbaadin karaa markaasuu kelmad la yaab luu wuxuu idhi lain lam yunajii fi lbaxri ilaa huwa laa yunajii fi lbari ilaa huwa wallahi ilaahay badda ku badbaadiyaya keligii ayuunbaa berrigana wax ku badbaadiya ilaahayoo markay doontaasi meel gaadho waxaan kuu ballan qaadayaa inaan dhaqaaqoon islaamo nebi maxamedna gacanta gacanta u saaro halkaas wax kala soo baxay kuwii kale miyaa hawshoodii kale iska wati markaa sidii buu yeelay meeshii koowaad ee ay doonta ku soo xidhatay buu kaga soo degey rasuulkuna waabuu sii sheegay wuu sii bushaareeyey wuxu uhi waxaa idiin imanaya cikrama oo muhaajira oo muslima waa muslima muhaajira ee aabbihii ha caayina oo aabbihii oo garanayso ha caayina waayo fa ina saba almayiti yu'di alxaya waxaa la ilaalinaya ninkaa gaalka ah wuxuu rasuulku le ninkaa dhintay gaalka ee abijahl afkiina waxbaa ka odhanina waayo nin dhintay caydiis waxay dhibaataysaa ka nool ka dhintay ma gaadho maanta caydaa caydaan yay taabanaysaa inankiisan saxaabiga ah ay taabanaysaa marka idinkoo ilaalinaya khaadirkiisa iyo dareenkiisa iyo idinkoo ilaalinaya nuu ha odhanin marka ducada in la gaar yeelaa waa shay muhiima ducaduna waa ciba- ducaduna waa cibaado ilaahay wuxuu ina tusaya subxaana wa tacaala aayadda hore qofkii ilaahay cid la barya inuu kaafir noqonayo waman yadcu maca allahi qofka ilaahay la barya maciisa ilaahan aakhar laa burhaana lahu bihi deliil uma haysto cibaadadaas eh fa inamaa xisaabuhu xisaabtiisa waxaa u taallaa cinda rabbih jumladdaas waa tahdiidiya waa goodi waa hanjabaad qof haddaad ku tidhaahdo iska soco mar baynu xisaabtamiye mar baynu xisaabtami ama xisaabtaada waan hayaa warkaagu waan la socdaa adoon waxbaba ka odhan hanjabaad buu haystaa ilaahay wuxuu leeyahy qolooyinka caynkaa samaynayaa xisaabtooda alla haya macnaheed waa maxay maalin buu xisaabin oo uu ka jaraya waxay sameeyey markaas wax lagu soo gebagabeeye wax tilmaamaya qofka hadduu ilaahay cid aan ahayn baryo inuu kaafir noqonayo innahu laa yuflixu lkaafiruun rasuulkuna wuxuu inoo tilmaamay ducadu inay tahay mukhu lcibaada cibaadada dhuuxeeda xadiiska imaamu termedi waa wariya waana xadiis aan ansixinoo aan xoog badnayn xagga xadiisnimada waayo waxaa ku jira nin majhuuloon la garanayn waxay culimmadu sheegaan waxa ka saxiixsan xadiiska kale yidhaahda adducaa'u huwa alcibaada isagana ka saxiixsan isagana ka macno weyn ducadu waa cibaada uun kana muxuu leeyahy kana wuxuu leeyahay ducadu waa dhuuxii cibaadada innaga waxaanu naqaanaa dhuuxu waa shaygaa dareeraha ah ee lafta ku dhex jira lafta ka mid maaha laftuna waa gaar dhuuxuna waa gaar maasaad odhantaa laftii baan dhuuxay iyada lama googoosto lafta dhuuxaa lagala baxaa soo maaha waa laba shay markaa dii ladhaha cibaadadu ducadu waa dhuuxa cibaadada macnaheed waxa waye waa laba shay oo isu baahan oo aan kala maarmin laakiin laba shay bay kala yihin xadiidka kalena muxuu ku leeyahba adducaau huwa alcibaada ducadu iyadaaba cibaado ah lafteeda cibaado ah markaa kan saxiixa ah ayaaba ka sii xoog badan ilaahayna subxaanahu wa tacaala ducadiisu waa midii loo gaar yeelayey waanu u cadhoodaa qofka ilaahay baryi waaya ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka baryi waaya eedha waa ka kaaftoomay ama iska dhiga mid ka kaaftoomay alla waa u cadhooda halka ibni aadamku ka waxweydiiya ay nacaan ka waxweydiiyaa ayay dad ugu necab yihiin baryo badan iyo bukaan badanba waa laysku nacaa ilaahayna kaaan baryin buu nacaa oo weliba naar buu uga hanjabaya maxaad ii baryi weyde maxaa lagu haystaa waxaa lagu haystaa waxaanu ahayn bismooday ilaahay baa qaniya oo deeqtoon oo buuxaa isna muxuu isu qaatay inuu buuxo waana faqiir yaa ayuha annaasu antum alfuqaraa'u ila allah ilahay baad u baahantihin markuu dha waxma baahnay anigu isku filnaanshiyaan gaadhay allaba uma baahni macnaheedu waa maxay addoonnimadii baan ka gudba weeyaan marka halka laga haystaa waa bartaa inuu ilaahay isu baahiyaabay hay bani aadamka waxa la yidhahdaa laba istilcinood midna ilaahay waa jeceliyey midna ilaahay waa nacabiye istilcinta ilaahay la isu jilciyo ood naftaad isdhinac dhigto ood ilaahay mar walba isuba- isuba- isu bandhigtaa waa shay ilaahay jeceliu kugu dalacsiinayo bini aadam isu jilcisana ilaahay wuu kugu nacaa bini aadam cabato sanaan ahay kanaan ahay waxaasay igu dhaca ilaah uma baahno cabashada allun baa loo gaar yeelaa innamaa ashkuu basii wa xusnii ila allah waayo dee ilaahay waa raxiim ibni aadamkuna ma naxariistaan marka haddaad cabato allihii raxiimkaa baad ka cabanaysaa markaasaad cid aan naxariisanayn oo cabanaysa markaa ducadu waa taa in ilaahay la baryo darajaa kaaga kordh korodha haddaad ilaahay baridana saddex arrimood miduunbaad helaysa rasuulkeenu sala allahu aleyh wasalam wuxuu lahaa maa min daacin yadcu allaha ma jira mid baryootamaya oo ilaahay baryaa ilaa wasayajcalu allahu lahu axada alaaa umuur saddex arrimood mid ka miduu ilahay siiya haddaad baridaba gacmaha kor u taagto maxaa uga horeeya an yucajila allahu lahu alaba an yucajila allaahu lahu alaba waxaad doonaysay in ilaahay kuu soo dedejiyo daaqadda kaaga dhiibo ta inakugu jecelle weeyaan iyo an yuajila lahu fii ukhraah in ilaahay intuu ajar kaaga dhiga ajar loo bedelo ajar baa laga dhigaya laguma siinay dalabkaagii ajar baa laga dhigayaa buuggaaga xasanaadkaa lagugu qoraya iyo an yadfaca canhu min albaliyati milaha balaayo soo socotay in ilaahay kaaga xijaabo balaayo xijaab ay ku noqoto marba laguma guuldarraysto ducada iyo baryada saddexdaa xaalood saddexdu waa ku faa'iido dee ajar lagaaga dhigo dii balaayo lagaaga hor istaago haddii sideeda lagu siiyo saddexdu waa mufiid ducaduna culimmadu waxay dhahaan waa laba nooco waxaa la dhahdaa ducaau mas'ala iyo ducaau cibaada ducaau cibaada waa maxay inaad ilaahay subxaana wa tacaala u gasho cibaado sida salaada iyo soonka iyo sakada iyo xajka waa ducaau cibaada alla waad baryaysaa laakiin maxaad ku dhex baryaysaa cibaado kale ayaad ilahay ku dhex baryaysaa midna waa ducaa mas'ala oo waa tan aynu naqaaneen ducada u naqaano gacmaha kor loo taago adigoon xaalad kale ku jirin salaad kuma jirtid wax kale kuma jirtid ama weyse qaba maha weyse qabin shardi uma aha qiblada ujeedaa maha ujeedin shardi maaha way fiicantahay weyse qabku qibladu way fiicantahay inaad ujeedo laakiin shardi maaha adoo xagga isaga jeedaad baryi kartaa ilaahay oo odhan karta socod fadhi sana joog hurdo ee jiif baan ujeedaa xaalad walba markaa ducadu waa qaali ilaahay unbaana la baryaa waxaana waxa loo leeyahy waa cibaadana waa la garanayaaye maalintay kugu adkaata uun cid kale ha xasuusan weeyi ilaahay baahidaadu iyay dhaafin seeba u dhaaftaaba waa allaha khasaa'intiisu buuxaan ciddii ka soo hadhayna waxamaba lahaba iyagaa la leeyahy marka allaha wax leh iyo ciddii aan waxba lahayn keebaad martii ya ka wax leh marti marti way ka naxdaa iyagii baa marti ah iyagii baa ilaah u marti ah oo aan la sugaya ayaga sii martida ka war waad ku qadaysa meesha waad ku qadaysa masalan anigoo haysta badweyn inaan gacan yaroo badda laga soo jeexa ayaan ku marmarsoodo waxa weeyaan waa caqli darro ilaahay baa wad haysataa subxaana wa tacaalaaye meel kale aad ku warwareegtaa waa gacmo daalis markaa ducada ilaahay ha loo gaar yeelo oo dee weli dad bay ku sii hadhay markay miyada u baxdo ilaahay aw hebelow ha hor ilaahay waa la yaqaanaayo waa allaha kariimka ahee deeqsiga ahee xakiimka ee qadiirka ahee maxaa awgan daba dhigay awgani ma allu ismooday mise adaa ka dhigay subxaana allah qadarkiisa yaan la dhaafinin isaga qudhiisa lama liidayo laakiin qadarkiisa lama soo dhaafin karo markaa ducadu waa cibaada waana qadiya muhiima lilgaaya aayaddaa wuxuu leeya ilahay waa aayad aad u goodi badane ilaahay baa dalbanaya dadkoo la ibarya wa qaala rabbukum rabbigiin wuxuu leeyey udcuunii ibarya wale ballan buu qaadaya astajib lakum waan idin ajiibayaaye ibarya ina aladiina kuwa yastakbiruuna iska kibirsiinaya can cibaadati baleeg ducadu inay cibaado tahay aayaddaaba sheegaysa halka odhana udcuunii baa la yidhi udcuunii ducaa marka dan waxaa la yidhi can cibaadati can ducaa'i lama odhanin can cibaadati ila ducadii baa cibaado ahe kuwa cibaadadii iska kibrisiiya ee caabudi waayaa sayadkhuluuna jahannama daakhiliin jahanamay gelayaan iyagoo dullaysan dulli bay ku gelayaan markaynu ka baxno ducadu inay cibaado tahay alkhawf cabsidu waa cibaada horta intaanaan cabsida u gelin cabsidu waa laba nooc cabsi dabiiciya in ku abuurannay iyo cabsi cibaado ah khawfu cibaada iyo khawf dabiici labadaas iya iska kaa dhex gelin labadaas iya iska kaa dhex gelin khawf waa dabiiciyo waynu ku abuurannay iminka halkaa mas iska soo laalaadiyo nin walbaaba tallaabuu qaadaya wuxuu doonaba ha qaadee tallaabuu qaadaya nebillaahi muusa ushuu sitay innaga mas baan halkaa ku aragnaybe ushuu sitay ee maantao dhan sitay aligu uhi tuur markaasuu tuuray waaba abee saxgiisa usoo cararaysa orad buu isa sii daayay nebillaahi muusa ma shirkiba ku dhacay ya waa khawf dabiiciya waa lagu abuuray labadu hadday iska kaa dhex gashana khatar baad gelaysa khatar ninkii tawxiidka aadka u bartay ee aan aad loo barin laakiin aayadaho aad u akhriyay xadiiska ari buu la joogaa ari isagoo ari la jooga ayuunbaa arigii waraaba ku soo baxay arhigi waa dideen yaa qanam ari ow ilaahay ka baqan maysaan mushrikiin baa noqoteen ilaahay kayrkii baa ka cararaysaan maxaa waraabaa ugu joogi weydeen falaa takhaafuuhum wakhaafuuni muxuu kala garan laayahay khawfkii cibaadada iyo kii dabiic odayaasha soomaaliyeed ba ku dhacday culimada soomaaliyeed nin wiil waa la yidhahaba waxa la wariyaa waxay ku yidhahdeen ilaahun baa laga baqaa warka daayo buuhi cid kale oo laga baqaay may ilaahun baa laga baqaa culima balukaadiyo kutubta ku noqda cid kale oo laga baqaana way jiraan maya dabeetana waa casuumay intuu casuumay ayuu xoola u qalay ayuu dhergiyey xera halkan uu ku ooday ari adhigi intuu ka ooday uu dhex tegey ayuu ihi sheekh hebelo ii kaale sheekhii baa loo yeedhay sheekh markuu xeradii soo galay ayuu wan bireeyey wan ninkana waa la yaqaano layaan buu ahaa isagoo mididiisa u sito oo dhiiggu hayrafayo ayuu mid kaloo yeedhay sheekh hebelow buulkii baa la baneeyey orod niba meel buu ka baxay wuxuu is sheekhii buu ka farxashay adna wuu kugu labaynaya waxay kala garan waayeen khawf dabiici iyo cibaada ka dabiicigu waa sax ninkaa hubaysa halkaa maraya dee waad ka leexanaysa libaaxa halkaa soo socda dhinac baad uga duwaysa waa khawf dabiiciya ceebna kuguma aha laakiin khawfka cibaadadii waa maxay inaad aaminto anna axadan yaduruka aw yanfacaka biduuni min duuni illaah ilaahay waxaanu kuu qorin ayay cidi ku yeeli kartaa ama ay kusi ay ku yeeli kartaa kaasaa la yidhahdaa khawf cibaada haddaan aamino waxaan allaba qorinba ayuu hebel igu yeeli karaa igu samayn karaa ama hebel waxbuu go'aamin karaa alla aanu go'aaminin kaasaa la ydhaha khawf cibaada waana shirki ilahi wuxuu leeyahy keliga iga baq cid kale ha ka baqanin xagga cibaadada laakiin waxaad odhan kartaa wax ilaahay qoray mooyaane wax kale aniguma aaminsan ilaahay wuxuu ii qorayna wuu igu dhacaya waxaana rasuulku inoo sheegay sala allahu aleyh wasalam haddii jiniyay isiisu tagaan waclam ana alummata low ijtamacat calaa an yaduruuka bishayin laa yaduruunaka bishayin ila bishayin qad katabahu allahu calayk wax ilaahay kugu qoray mooyaane haddii jiniyaysi laysu yimaado wax kale laguma yeeli karo marka khawfka ilaahay shayga waa kaa inaad salbabaqdo tilado maraykan ba waxaan ku samayn karaa waxaana la iga goynaya khawfku maaha wax lagu yeelee xataa arsaaqadda arsaaqadda way dhacda ila waxaasaan ku waayaya waa khawf waa khawf dhinaceeya xaggii dhaqaalaha ayaad ka baqanaysa war waxaa yeela kitaabka ilaah isku dhaqa maya beesha caalamka ayaa ayaynu ayaa ayaa xaaladii isbedelaysa dhaqaalaynu waayaynaa taageeraynu waayaynaa kanaynu waayaynaa waa khawf ilaahay wuxuu kuu qoray hadday isu tagaan beel caalam maaha cid walba hadday isu tagto wuxuu ilaahay qoro waad helaysa fadhigaad ku helaysa waxaan ilaahay qorinna haddaad booddo iyo haddaad socoto iyo haddaad beer ku lugaysaba marnaba gaari maysid marka ilahay wuxuu leeyahay cabsida aniga igu soo ururiya ta cibaadada ah falaa takhaafuuhum markii gaalada laga hadlaayey gaalada ha ka baqanina maanta waxaa ugu badanaynahayaa waa maxay waa gaal baqihi mid uga baqa wuu ku toogan mid uga baqa dhaqaalu kuu goyn mid uga baqa waa soo bixi waaye maanta ninka doorasho doonaya ku soo baxaa waa inuu intaasoo gaal iska soo dhisa horta markay gaaladu soo taageerto ayuu gudaha kuugu imanaya doorta wuxuu og yahay haddii xaggaasi ay kala kiciyaan hawsha oo ay taageeri waayaan inaanu soo baxay iyagu raaligelinaya waayo hadday iyagoo cadhoodaan khalaas marka ilaahay unbaa la raaligeliya alluunbaa laga baqaa cid kalena lagama baqo falaa takhaafuuhum wakhaafuun in kuntum muminiin baa ayaddu leeda waa haddaa mumin haddaydaan muuminiin ahaynna xitaa doontaan ka baqa munaafiqiintaa lagu sheegay inay yihiin dadka dad ugu fulaysan waayo muuminiin baanay ahayn geesinimada maxaa keena iimaankaa keena ilahay baa u rumaysan tahay wixii alla kuu qoray haddaad jiifsato iyo haddaad duumato iyo haddaad socoto xaalad walba kugu dhacaya waxaan ilaahay kugu qorinaa marnaba kugu dhic maayo iimaanka qofka muuminkaa geesinimada laga bartaa cali bn abi aalib baa wuxuu lahaa cali bn abi aalib ayu yowmaya min almowti afir laba maalmood maalinteen geeri ka carara yowma qudir am yowma laa qudir yowma laa qudir laa arhabo wamin almowti wamin almowti laa yunji lxadar wuxuu uhi laba maalmood maalin way ii qorantay dhimashadu maalinna ima qorna keebaan baqaa midna baqan maayo maalinta aanan ii qornayn wax kastaa idili maayaan wax kastaa haddii lagu dhifto nuclear u dhiman maayo limama qornee maalintaa aan ii qoran tahayna jiifkaan ku dhimanaya haddaan doono gogosha markaa mawdka xadar iyo digtooni kama baqdo munaafiqiinta waxaa la yidhi waidaa ra'aytum tucjibuka ajsaamuhum wain yaquuluu tasmac liqowlihim kaannahum khushubun musanad yaxsabuuna kula sayxatin calayhim qaylo walba waxay moodaan tiiyada ku socotay boqol goor bay dhinteen maalin walba u dhimanaya u naxaya waxaa la yidhaha ninka baa wuxuu ihi fulay dhimashadiisaa dhowr jeer noqnoqota fulay dhimashadiisu dhowr jeer bay noqnoqotaa maalintiiba intaasoo goor buu dhimanaya markuu naxaba wadnaha hoos u go'aya waxa weeyaan ilaahay umbaa laga baqa markaasuu qofku wuxuu noqonaya qof isku kalsoon waxba looma yeedhin karo waxaa yeel ilaah unbuu kaa amar qaata ee waxba looma jidayn karo ilaahay baa wuxuu jideeyey rasuulkiisa sala allahu alay wasalam waa caqiide muhiima oo la doonaya qofku nadariyan xagga afka maaha waa inuu qalbiyan aaminaa ilaahay mooyaane inaan cid kale ka baqan soomaalidu way fiicnaay markay odhan jireen da'yartaan ka maqli jirnay indha laga baqdaa ilaahay bay ku yaallaan indha isagaa u gaara weeyi ha allay ku yaallaan waa sax weeyaan cid kale inaad ka baqata haba yaraatee maaha falaa takhaafuuhum wakhaafuuni ee wadaliilu rajaa rajada waxaa u daliila qowluhu tacaala qowlka ilaahay uu leeyahay faman kaana ciddii ahaatay yarjuu mid rajaynaya liqaa'a rabbii rabbigii inuu la kulmo falyacmal ha sameeyo camalan camal saalixan wanaagsan walaa yushrik yuu la wadaajin bicibaadati rabbihi rabbigii cibaadadiisa axadan cidnaba rajo maxaa la yidhahdaa rajo waxaan rajaynaya haddaad tidhaahdo hee rajadu waa maxay waxaad leedahay dhowaan baad helaysaa ood u hawl gashay masalan xoolaa dhaqatay intaasoo neefa ii riman waxaan rajaynayaa inay maalin dhow ii dhalaan laakiin nin barlaawo ah oo bartaa iska fadhiya ila kadin geelaa ii dhalay waxaan rajaynayaa insha allah in geel ii dhalo gugan midhna ma leh raje ma la odhanaya maya haddaanan waxba beeranin onaada labaatan gadbadood baa ii soo go'aya xagaaga insha allah raje ma la odhanaya maya laakiin markaan shaqeeyo een beerto een hawl galo ilaahay tiisa u daayo roobkii helo ayaan rajaynaya marka marka ma- wahaakadaa markaad camal samayso eed ilaahay caabuddo ayaad rajaynaysaa in ilaahay ku karaameeyo oo ilaahay ku wanaajiyo oo ilaahay dembigaaga dhaafo oo camalkaaga aqbalo oo uu ku janneeyo haddaanan waxbaba qabaninba oo dhan waa rajaynaya waa quruur waa kadow waa qof iska maalin riyoonaya waa maalin riyood maal- socodku ku riyoonaya xataa ma hurdo waayo waa riyo wax saxa maaha waa inuu camal sameeya aayadda ayna tusaysa xataa faman kaana yarju liqaa rabbi falyacmal ka rajaynaya wax iyo kaan rajaynaya maxaa lagu kala gartaa midna wuu shaqaystay midna wuu shaqaystay waa bilaa camal waa tamani tamani baa la yidhaahdaa iyo laab jeclaysi laab jeclaysina ilaahay subxaanahu wa tacala idna waxba kuma siiyo laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli kitaab saxaabada lagu lahaa waxay iska jeclaataan maaha ahlu kitaabku waxay iska jeclaadaan maahee waa wixii la shaqaysto markaa rajadu waa inaad rajayso wuxuu ilaahay hayo wanaaga maxaa ka mid ah dembi dhaafka naxariista raalli ahaanshaha iyo jannaynta iyo wixii la mid a Ma inaad raj- goormaad rajaynaysaa khayrkaas oo dhan markaad hawl gasho cid kale haddaad rajaysana waa khatar weeye qadiya saxa maaha ee rajadu goormay shirki noqotaa markaan ilaahay khayrkiis ku xidho idha aniga ilaahay sokadii waxay badbaadinaya qiyaamaha hebel ama hebel baa waxa ii qaban kara ama qofkan xanuunsanaya hebel baa shaafii kara waa raja inaad ilaahay mooyaane cid kale rajayso shirki baad ku dhacaysaa gaalnimo ah oo khatara ilahay umbaa la rajeeyaa allah la fishaa wanaag baa laga fishaa culimmaduna waxay idhahdaan mawduucii horeyn ka hadlaynay khawfka cabsida iyo kan dambeyn rajada waa inay kolba mid kugu badataa markaad iska caafimaad qabteed soconayso waxaa la rabaa in khawfku kugu baqdo- kugu bato cabsidu ana kugu badataa waayo cabsidaa kugu badatay maxay keenaysaa inaad shaqo badan samayso inaad toobad keento inaad dunuubta iska ilaaliso inaad cid dulmi weydo ilaa waad xoogantao digdigtaad haysaaye khawfku waa inuu kugu bataa markaad dhulyaal noqoteed xanuunsanaysana rajadaa la badiyaa rajada waayo qofku haddii xaaladdaa uu dhintaba rajo wanaagsan buu ilahay kala kulmaya ilahay wuxuu idhi ana cinda xusni danni cabdi bi addoonkaygu wuxuu iga fisho ee uu ku dhinto ayuun baan u hayaa wanaag adoo filanaya haddaad dhimato wanaaggii baad helaysaa saa awgeed culimmadu waxay ku taliyaan qofka muxtadarka ah ee geeridu soo xaadirteed arkaysa inuu sii dhimanayo wanaaggaa looga sheekeeya waa adigii salaada tegi jiray waa adigii soomi jiray waa adigii sadaqada badnaa waa adigii caynkan rajadiisaa xoogaysanaysa markaa isagoo rajaynayao dhimanaya wanaag buu ilaahay kala kulmaya latina inaa lilah khalaas salaadan ma- waa adigii salaadaaduna waxoogay washwash bay ahayd ee mooyi khalaas dabeetana wadnaha sii go'aya isagoo riyadiisu xuntay iyo ayuulkiisu xuyay ayuu dhimanaya markaasuu niyad xun ilahay kala kulmaya subxaana allah iyo ficil xun marka niyaddaa loo dhisaa saxaabadu saasay yeeli jireen waxay ku dul akhriyi jireen wanaaggii qofka taariikhdiisii wanaagsaneed hadduu xoogay xumaana lahaa xataa way ka laabi jireen may sheegi inta wanaagsan bay kobcinayaan si niyadiisa u dhisanto oo isagoo niyada wanaagsan uu geeriyoodo marka labadaasi waxaa la yidhaha ma kala maarmaan alkhawf waalrajaa waa labada baal ee shimbirku islaamku ku duulo labada baal haddii baal la waayo shimbir garabla ma dhaqaaqdo alkhawf liwaxdi laa yanfac cabsi keliya alraja liwaxdiha laa tanfac rajana wax ma tarto labadaba waa socdaa ayaa la rabaa inay dhacdo atawakul waa maxay waa tala saarad taladaadaad alle u dhiibanaysaa taladaadu waa maxay waxaad doonaysay ee wanaaga allaad u dhiibanaysaa alla iisoo dhowee wixii dhibaateed lahayd ilaahu iga durkina allaad u dhiibanaysaa alla iga durki adaa awoodu leh adaa aqoonu leh ilaahay u taladaydu say u dhan tahay adaan kugu wareejiyey waana qadiyad aad u culus tawakul cidda gaadhaa waa cid yar oo fara ku tiraysa cid taladiisii intay duuduubtay ilaahay ku wareejisay oo tidhi ilaahay ow noo door Ah. khayr allah sii odayaashu waxay odhan jireen dooran maynee noo door Ah. dooran maynee noo door soo saamay hayn mise si kale hay waa saa ha ma dooran karno ilaahay adigu noo door bimacnaa inaad adigu awooddaada yar iyo aqoontaada yar aanad ilaahay kaga hortagin ood odhanin anaa waxayga habaysanaya gaalaa lagu yaqaana markuu dhaqaale yar helo qaaruun maxaa lagu halligay wuxuu idhi inamaa uutiituhu calaa cilmin cindii aqoon baan ku helay nin reer magaalanay beec mushtarkaan aqaanaa sida shilin shilin looga dhalayaan aqaanaa nin waxaanahay khabiira aqoontaan ku helay war ma haysaan idinku miyaa masaakiin waxba meesha kuma haysaan nisbadii ilaahay u tiri la allah isiiyey odhan laa ayuunba isagii soo celiyey aduguna haddaad tira anaa isbixinaya anaa tagaasaan u dhiga ha noqoto sidaan u dadaalo ha noqoto maa tala saaraan ilaahay waa inaad tiraa ilaahay halkuu dhigay noqonaysa ilaahay halkuu dhigo ayay noqonaysa asbaabtana la timaado tawakulka saxdina waxa weeyaan ilaahayna u dhiib adiguna wixii dadaala samee wixii dadaala waayo labaduba kala maarmaan tawakulku waa labadaasoo isu tegey ilaahayna waan u dhiibay anna waan dadaalay markaan beertii falo ee gacanku hagaajiyo ayaan ilaahay leeyahay ilaahay waa kaasi dee roobkii waa ku kaa waa tawakul markaan shaqaysteen dadaalo aan la ilahay imtixaanka waan galo waan akhriyey adiguna dee najaax way guuleen wahaakada labadii isu tegey weeyaan nin acraabi oo reermiya ayaa masaajidka rasuulka sala allahu aleyh wasalam awr buu halkaa kaga soo degey deetee wuxuu idhi acqiluhaa am atawakal sidaynu inagu u haysanno ayuu u haystay tala saaradka ilaahay la tala saarto iyo dabar laysgu lagu dhuyuuciyaa inay laba isdiidan yihiin laba isdiidanna yihiin deetee wuxu uhi miyaan ilaahay tala saartaa mise waan dabraa waa laba kala duwan rasuulku wuxuu ihi icqilhaa wa tawakal maya labadu waa tawakulkiie dabaroo tala saara haddana ilaahay ila haddaan dabro oonan ilaahay tala saaran ilahay xadhigeer uu kala goynaya hadduu doono ayaa maxaya hee ayaa tawakula haddaan laa midaa socona tawakaltu cala allah laa xawla walaa quwata illa billah madax iyo mijaha duuduuba ka waracaawa ya ilaahay goorida iga leexi laa yumkin adigu marka hore waa inaad isbarsirtaa markaad isbarsirso ilaahay dabeetana tala saaro Tawa- tawakulku waa labadoo isu tegey labadaasa la isla doonanaya ardaygu markuu dadaalo ee uu habeen iyo dharaarba akhriyo ayuu tala saaranaya lakin hadduu qadaadka u seexdo ilaahayow waan ku tala saartay ee waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbu number one kan ilah kaa raba waxa weeyaan waxbaa ka maqan meeshii waxa ka maqan waa maxay waa sababtii sidaa awgeed rasuulku wuxuu inoo sheegay tawakul tala saarad fiican shimbiraha leh shimbiraha wax ka barayna qofka muuminkiina cid walba waxbuu ka bartaa alxikmatu daallat lmu'min xikmadda iyo khayrku waa baadida qofka muslimka ah meeshuu ka hela buu ka qaata quraantada wax ka baranaysa oo shinnida wax ka baranaysa oo shimbirada wax ka baranaysa diinteenay ku wada jirta ee shimbiraha see looga baranaya tawakulka casharka tawakulka iyagaa yaqaan rasuul wuxu uhi low tatawakaluuna cala allahi xaqa tawakuli larasaqakum kamaa yarsuqu طayr haddaad ilaahay si u tala saaranaysaan tala saara dhaba sida shimbiraha ayuu idin arsaaqila taqdu way kalahdaa waa sababtii may odhanin halkaa ilaahu igu keen iyadaa kalahaysa taqdu khimaasan gaajay la kalahdaa wa taruuxu bitaanan waxay la soo carowdaa dhereg meel waxba kuma oga meherad yaray tagtaa ma jirto meelay wax sii dhigatay khasnad ma jirto way iska dhaqaaqdaa un hor ilaahay laakiin way dhaqaaqday shaqay qabatay adiguna dhaqaaqoo ka lah bar rasuulku wuxuu u duceeyey cidda ka lahda baaraka allaahu liummatii fii bukuriha kallahaadana waa khayr iska kalla haddana xataa meel ka ogeyn wuxuu ku leeyay meelna camal kuma ogi waan iska jiifay horka quurayn- quurinaya socon mayso qofku ha kallaho ha dhaqaaqo ilaahay odayaashu waxay odhan jireen dadkii hore waar mid meelaha ku dhacday waa lagu turunturoodaa bal kallahun ha kelmadaasay lahaayeen mid dhacdayna waa lagu turunturoodaa taad ka socoto lacag luntay haddaad doonto iska helaysa walow deet hadday lacagtu badantay aan la rabin in la cuno iyagu waxay moodi jireen in la iska cunaayo lacagta wixii yar luqadaa la yidhaha wixii yar ee iska kooban kun iyo laba kun waxba lama yaboohiyo waxyaalaha hoos hooseeya in cidina ku soo noqonayn laakiin lacagta waa la yaboohiyaa waa la yaboohiyaa meelaha wax la geeya laga yaboohiyo idaacadaha tiifiyada joornaalada iyo waxii lamid a waxay uga jeedaan wuxuun baa helaya dhaqaaq cumar ibnu khadaab baa wuxuu la kulmay nin dhallinyaro ah oo suuqa ka soo noqday barqo barqo hore ayuu suuqa ka soo socdaa waanu ka xanaaqi jiray nin dhallinyaro hadii la dhaha hebel baa la dhaha nin wanaagsan oo nin khayr leh oo dhallinyaro wuxuu odhan jiray shaqo ma yaqaana dadaan shaqo ma yaqaano finish buu odhan jiray xawlkaas waxba ma aha hadduu shaqo leeyayna wuu weynaan jiray oo wej- wejigiisu ku weynaan jiray nin wuxuu arkay ka soo socdo suuqa wuxuu maxaa kaa soo celiya waa goortii shaqadee wuxuu uhi waxaan la kulmay shimbir garabla oo indhala anoo la yaabanoo le shimbirkani waa garab la'yi oo oo ma duuli karo waa indha la'yi waxaaba arki maayo muxuu ku nooliyo talo oo isweydiinaya oo xoogay fikiraya ayuu maxaa arkay shimbir kaloo duulayo oo hilib sida kii baa yimi afku kala qaaday markuu sanqadhi maqlay wuu ugu tuuray wuu noqday waan iska soo noqday buu yidhi cumar burhkiisu tebuu la galay buri lacaan oo la- lahaa oo la yaqaanay ayuu la galay wuxuu uhi waar marka indhaha le garab laad iska dhigtay maxaa iska dhigi weyday kan isagoo quudinaya maxaad u noqo aduka daciifkaa maxaa ku jeclaysiiyey kan itaalka daran ee la quudinayo la masruufayo maxaad ku jeclaysiiyey ka wax masruufaya ma noqotid oo intood ka lahdo mid miskiin oo meel ku xidhan ama curyaana ama indhala maad adna sii siisee shimbirka hadduu kani kan kale agtiisa la ka warran way isla dhiman lahayn labaduba laakiin kanaa dhaqaaqay oo ka lahay wax soo helay marka tawakulku waa kaa ilaahay la isku xidho waman yatawakal cala allaahi fa huwa xasbuhu muuminkuna taasuu kaga duwan yahay tawakulku waxay culimmadu u qaybiyaan inuu yahay ilaa saddex nooc ilahay in la tala saarto subxaana wa tacaala ilahay in la tala saarto waa kaynu ka hadlayni waxaa kaloo jira waxa la idhaha tawakul cala alghayri fii ma yuxsinuhu cid baad arrin u dhiibanaysaa waxay qaban karto kaa tawakulkii xa- cibaadada ha maaha hebel baan ku uhi waxaan kugu ogahay hawshaa iyadaa ka soo bax orod hawshaa qabo tawakulkii saxdaa maaha waa wakaala la dhaa wakaala wakiilbaad iga tay hebelow wakiilbaad iga tee alaabtaydii iibi oo wuxuu qaban karaayo rasuulku wuxuu diri jiray cali bn abi daalib buu dalo wuxuu idhaahdaa geel intuu u dhiibay boqol halaad ayuu saddex iyo lixdanna gacantiisa ku go- ku bireeyey toddobiyo soddonkii soo hadhayna wuxuu idhi adigu gowrac wuxuu u dhiibi jiray ee xajka ayuu u dhiibay abubakar uu yidhi xajka maamul adigu sanadka hawl baad odhan kartaa hebelow maamul meheradaadaan kugu ogey waa wakaala caadiya laydha wakaaladda shirkiga ee, gaalnimadiina inaad ilaahay cid aan ahayn tidhaahdo waxbay ii keeni karaan nafci bay ii keeni karaan dar iyo dhibaato soo socotana way iga difaaci karaan waa qadiyad culus weeyaan oo inkaara oo aan hagaagsanayn wa daliilu ragba jeclaanta ilaahay wuxuu ahaa inaad jeclaato ee naxariista ilaahay iyo dembidhaafka iyo ee raallihaanshaha iyo inaad jeclaato warahba rahbada iyo khawfku maxay ku kala duwan yihin waa baqe midna waa baqe orod ku dheehanyay rahba waxaa la idhaahdaa khawfun maca huruub waa baqe iyo firdhad iswada socda waanaad baqanaysa waanaad farxanaysa walkhushuucna waa isdhulhigga ilahay wuxuu ku ammaanay dadkii muuminiinta ahaa innahum iyagu kaanuu waxay ahaan yusaaricuuna qaar ku degdega fi lkhayraati khayrka ku degdega qofka muuminkii khayrka waa u dheereeya loogama dheereeyo wayadcuunanaa waxayna caabudi jireen ragaban wa rahaba iyagoo ilaahay wuxuu haya doonaya ayaa la caabudaya leeyihin niyad wanaagsan bay hayaan wa rahaban dhinacna way ka baqanayan dhinac niyad bay ka hayaanoo ilaahay waa idin wanaajinaya ilaahay waa idin karaamayn wuu idin jannayn niyad wanaagsan bay hayaan dhinacna wadna ay farta ku hayaan bilow laydinka aqbali waaya bilowna cibaadana tii la rabay ahayn bilow wax ka sii noqdaan laba xaalay u dhexeeyaan labada xaalana ay u dhexeeyaani labaduba waa khalad waxa khalada qof baqanaya oo aan ilaahay wax rajaaba agtiis ka qabin baqo keliya waa qalad waxaa kaloo qalada rajo keliya oon baqaba ku jirin isdhigato sida aniga ina allaha kafuur raxiim ilaahay xumayn maayo ilahay waa naxariis badan yahay dabeetana aad isdhigato waa inaad u noqotaa ee labadaba u toog haysaa labada xaalaba wa kaanuu lanaa khaashiciin way noo khushuuci jireen khushuucduna waa ilaah oo laysu dhuldhigo gaar ahaan marka salaada lagu jiro ilaahay oo laysu dhuldhigo ayaa khushuuc la yidhaahdaa wa daliilu lkhashya khashyada iyo khoofku maxay ku kala duwan yihin alkhashya waa khawfun maca tacdiim wa maxaba khawfun maca tacdiimin wa maxabatin wa cilmin waa cabsi wadata maxay saddex arrimood weyneyn aad weyneynayso kalgacal aad jeceshahay iyo cilmi iyo aqoon aad u leeday khashyaa la ydhahyo khawfka way ka qaa- way ka qaalisantay khawfku waa baqo keliya laakiin tani maxay wadataa saddex arrimood weyneyn iyo ee, maxaba oo jeclaantiya iyo cilmi iyo aqoon aad u leeday maalan waxaad odhan kartaa inanii akhaafu asucbaan waxaan ka baqdaa akhaafu waxaan ka baqdaa asucbaana bahalkaa hoose maska waan ka baqdaa ayaa besada laakiin akhshaa ma odhanaysid akshaaha waayo khashyada maxaa la socda waan jecelay waan ka baqdaa waana jecelay waana weyneeyaa aqoonna waanu le maya maala waxaad odhan kartaa akhshaa waalidii aabbahay waan ka baqdaa wuu odhan karaa ilmaha yari waayo aabbihii waanu ka baqanaya waanu jeceliyey waanu weyneynaya wuxuu geliye wuxuu gudana u yaqaana hadduu dhegta ku dhuftay inaanu dhirbaaxaduna kusoo kacay u garanaya sidaa awgeed baa waxaa lagu gaar yeelay alkhashya yaa la siiyey culimadaa la siiyey qofka ilaahay garanaya ayaa maxaa ee, aqoonta u leh inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa yakhaafu lama odhan yakhsha way ka caansan tahay waana ka wayn ka weynti falaa takhshawhum iyagaa ha ka baqina wakhshawni buu ilahay leeyahay, aniga iga baqa wa daliilu linaaba inaabadu waa maxay inaabadu waxa weeyaan ibni aadan baynu nahy waynu qaldamaynaa qaladaad baynu la imanaynaa markaad qaldanto maxaa lagaa rabaa ugu horreeya inaad ka soo laabato ka tamaaman sida markaad lugaynayso haddaad dariiq ku qaldanto oo dariiq lagulaa dariiqaad haysaa wuu qaldanyey xaggaad u socotee maaha maxaad yeelaysaa markiiba waad soo rogaysaa haddaad tiraa meye way iska iman doontaa xaasilka u dhaciyo waad sii ambanaysaa inaad sii fogaato mooyaane kasoo- qaladkuna waa nooca waa tii ku dhacday ibliis inuu ka soo laaban waayo ku sii adkaysto uu dhaha ilaahayow muranba uu sii galo waa ka halkaa maraya shaydaan rajiim weeyaan nebiyullaahi aadamna uu qaldabay markiiba uu ka soo noqday waa kaa nebi ilaahaya ee markii la soo qaado lagu salleeyayo calayhi salaatu wassalaam marka qaladkoo laga soo noqdo waa cibaada lafteedu bal ilaahay wuu ku farxaaba ilaahay addoonkiisa oo qaldamay oo soo noqday wuxuu ugu faanaa malaa'igta wuxuu idhahdaa unduruu cabdi addoonkaygii baleega carafa anna lahu rabban yakfiru lahu wuxuu ogaaday ilaah inuu leeyey ilaah dembiga dhaafa intaase wax weyna inaad ogaato in ilaahay subxaana wa tacala uu dembiga kuu dhaafo ood u soo noqotaa waa shay qaaliya bal ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu gaadhay heer uu rasuulkiisa soo faro inuu rasuulku yidhi low lam tudnibuu ilahay wuxuu gaadhay heerka inuu rasuulka soo faro inuu yidhaahdo haddaydaan dembaabayn la dahaba allahu bikum ilahay wuu idi halligibala haddaydaan dembaabayn ilahay wuu idi baabiinla wala jaa'a biqawmin yudnibuun wuxuu ilaahay keeni lahaa qaar dembaabaya oo fayastakfiruuna ilaahay gacmaha hoos dhiganaya oo fayukfaru lahum loo dhaafo haddii malaa'ig isu bedello oo wax dembiya laynaga waayo ilaahay subxaana wa tacaala adduunka ma sii jirsin oo baabinaya wuxuu adduunku ku taaganyay inaynu qaldanno oynu soo noqonno waayo qaladkaa soo noqonaysa waxay culimmadu yidhahdaan wuxuu ka dawo yahay arrimo badan kow cujbiguu dawo ka yahay cujbiga cujbigu waa maxay inaad qaadato haddaad mudhuun ahaatood qalad ba yeelan weydo marka dambe wax kalea soo aaminaysa shoo ibni aadam waad ka tagtay malag baabaad noqotay soo aaminaysa cujbi baa la ydhaha cujbiguna isagaa dembiyaba markaad isla dhacdo taa show cidiba kaama horrayso oo maba dembaabtide kelmad ma tiraa qaldan ficil qaldan ma timaadid waxaa ku gelaya cudur kaleo ka weyn wixii hore o dhan dembigii kale oo dhanba kanaa ka weyn mar labaadka qofka qaldamo u nixi maysid xanse muxuu la qaldamay muxuu dembaabaya isagu ila adiga way soo haysta inaad dembaabine laakiin aduu markaad mar dhaweyta dembaabtay kan iminka dembaabin la yaabi maysid la yaabi maysid iyana waa qadiyad labaad ta kale ilahay isu miskiinanaysa ilahay isu jilcinaysa ilahay way dhaaftaa isjilcintaasaa wax walba ka qaalisan cid ilahay isu dhulligayso ta kale ee kasii muhiimsana waxa weeyaan baryadan ilaahay la baryo lafteeda ayaa ajara ilaahayna waaba ku farxaabaa addoonkiisa u toobad keenay wallaah afraxu bitawbati axadikum bitawbati cabdihi min axadikum ilaahay wuxuu ku farxaa toobadda addoonkiisa sida midkiin isagoo awr saaran awrkii meel saxaroo bahgooya uu la marayo cuntadiisiiyo biyihiisu wou saarayiin ayuu awrkii ka lumay wuu raadiyo uu yaabo uu quusto waaye isagoo ka quustay ayuu geed iska jiibsaday geeribu isu dhiibu leeyahay kuu timaado waxbaha rafaadine iska jiif wuxuu indhaha soo kala qaadayuun awrkiisii oo dul taaganoo biyihii iyo cuntadiiba saaran yihin farxadiibu isla boodayoo ilaahay bu isinu mahadnaq allaahumma anta cabdii wa ana rabbuk buu yihi qaladka farxadda awgeed ilaahayow addoonkaygii baa tay anna rabbigaabaane akhda'a min shiddat alfarx buu rasuulku yidhi farxaddii ayuu khaldamay farxadda halkaa qofka gaadhsiisay ilaahay baa ka faraxti badan addoonkiisa u soo laabta rasuulkeennanayna baraya isagoo rasuula oo dembigiisii hore iyo kiin daboo la dhaafay wuu soo noqon jiray wuxuu odhan jiray ayuha annaas istakfiru allaha wa tuubuu ilayh ilaahay u istakfurulaysta oo u toobad keena fa innii astakfiru allaha wa atuubu ilayhi aktar min sabciina mara toddobaatan jeer wax ka badan ayaan maalintii ilaahay u istakfirulaystaa oon u toobad keenaa keelebaa toddobaatan daa'ima maalintii ama u toobad keena waana la israaciya astakfiru allaha wa atuubu ilayh astakfiru allaha wa atuubu ilayh ilahi istakfiruu rabbakum uma tuubuu ilayh isticaanada ayaynu ugu soo gebagabaynaynaa isticaanadu waa maxay waa gargaar weydiisi gargaarku waa maxay waa kaalmo shay hawl adag baad haysaa kaalmaad u baahantay cid ku taageerta marka kolley iyo kolley waxaad u baahantay waxaynu qabannaa waa maxay waa camal adduunyo iyo camal aakhiro labadaba gargaar baad u baahantay camalka adduunyo ilahay inuu kugu garab galo kuu hagaajiyo oo waxaad qabataba ilahay kuu toosiyo cibaadadan ilahay kuu toosiyo marna baa la kamaari maysid markaa markaa waxaad u baahantay ilahay tira ilahay kaalmee iyaaka nacbud wa iyaaka na cid kale inaad gargaar ka weydiisanin iyo rasuulku halkuu lahaa ida stacanta fastacin billaah haddaad gargaar u baahato ilahay gargaar weydiiso laakiin culimmadu waxay idhahdaan ilaahay oo gargaar weydiisigu sidiisaba shan nooc buu noqdaa ilaahay inaad gargaar weydiisato oo duco aad ku gargaar weydiisato duco ilaahay allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik ducaad ilahay ku gargaar weydiisanaysa marna cibaado sida salaada iyo sabirka wastaciinuu bisabri wasalaa tii hore afkay ahayd tanna cibaado ficilka ah ama jidhka ah eed ilahay ku gargaar weydiisanaysa midna waxa weeyaan cid dhimatay ama aan kula joogin ayaad gargaar weydiisanaysaa waa shirkiba qof dhintay oo qubuur galay ayaad leedahay wax ila qabo ii soo gurmo awliyaa allahi adeeg buu leeyahy maxay adeegaan maa cindahum shay maxay adeegi lahaayeen qaban karaan dirxibaaba cunaye waxa weeyaan way baaba'een waxay adeegi lahaayeenba markay noolaayeen haa qof nool waxbaad weydiisan kartaa way noo soo socotaa cid dhimatay gargaar weydiisadkeedu waa gaalnimo waa khatar weeyaan ta afraadii waxa weeyaan gargaar weydiisa iska bannaanoo wax mubaaxa mubaax mubaax waa maxay waan hebelow shaygaa ila qabo waxaanaan qaadayaaye ila qabo miiskan ha waan u joogaa waa xaadir waa inuu xay yahay waa inuu xaadir yahay waa inuu wixii qaban karaa waa inuu wixii qaban karaa ilma yaroo daciifa ma odhan kartid ila qaado waxan waa inuu awoodayaa iyo waxaa kaloo la mid ah qofku wuxuu awoodayo oo adigu aanad awoodayn wuu kaa yar weji fiican yahy weji buu leeyahy dadka waaweyn bay siqaanaana madaxda ah waxaa tidhi hebelow hebel ila tago hawshaa ka dhaadhici waa isticaana lakiin waa wuxuu qaban karaayo hawshii baa la eegayaayo hadday wanaag tahayna waa wanaag hadday xaaraan tahayna ee waa xaaraan hebel ila tagoo hebel ha eriyo kursiga ha iga rido oo aniga ha i saaro waa xaaraan weeyaan waxaad u eryanaysaa isaga aniga meel bannaani gee jaga shaqo igee laakiin shaqadaa hebel ka eriyo aniga igu qor waa xaaraan weeyaan marka qadiyaddaa la eegayaa qofkuu ka shafaaco qaadayo ilaahay subxana wa tacala waxaan ka baryaynaa diinteenna allah ina fahansiiyo cilmigeenna alla naafica ka dhigo camalkeenna saalix السلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أن waxaynu ku soo jirnay cibaadaadka qaybo ka mid ah oo dhammaantood la rabo in ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu gaar yeelo isagana dartii loo guto haddii cid kale loola yimaadana ay noqonayso shirki iyo gaalnimo qofku uu diinta kaga baxayo waxayna ugu dambaysay alisticaana kaalmo weydiisi markaad arrin adduunyo iyo arrin aakhiro aad kaalmo iyo gargaar u doonayso inaad ilaahay weydiisato iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin ida istacanta fastacin billaah waxayna ugu xigtay alisticaada magangalka magangalku waa maxay alisticaada waxaa la yidhaahdaa dalabu alicaadati min makruuhin waxaad necab tahay oo dhib kugu ah ayaad cid ka magangelaysaa cid kaa caabiyi karta oo kaa qaban karta oo kaa hor istaagi karta ayaad ka hoosgelaysa dhibaatooyinka ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa ayaa looga cararaa isagaa laga hoos galaa dhib oo dhan ilaahay in badan buu ina amro wuxuu leeyay qul acuudu birabbi alfalaq nebi allow waxaad tidhaahdaa waxaan magangelayaa rabbiga waaga dilaaciya ayaan ka magangelayaa xumaan oo dhan mar kale wuxuu leha qul acuudu birabbi annaas isticaadadu waa laba ilaahay mar toos baa loo hoos galaayo ilaahay baa la magan galaa biasmaa'ihi wa sifaati ayaa lagu magan galaa waxaad leedahay ilaahayow adaan kaa magan gelayaa shayga hadduu shaydaan yahay hadduu daalim yahay hadduu cid kale yahay ilaahay baad magan gelaysaa marna waxaad magan gelaysaa ilaahay sifooyinkiisa iyo kelimaadkiisa kelimaadka ilaahay iyo sifooyinkiisuna waa ilaahay oo la magan galayuun laba ma kala aha ee marna magacii allah soo qaadataa weynaa allah ama alrab ama alraxmaan marna sifooyinkiisii siduu rasuulku lahaa acuudu bikalimaati illaahi taamaat min shari maa khalaq kelmadaha ilaahay taamka ah waxaan ka magangelayaa wax alla wuxuu abuuray sharkooda marka kelmadaha ilaahay waa ilaahay ood magan gashay subxaana wa tacaala waayo kelmaduu ma laha khilqad gaaroo gooni u taagan oo iyaga la magangelayo ma aha waa ilaahay subxaana wa tacaala sifadiisii sifatu lkalaam mar kale rasuulku wuxuu laha acuudu bicadamatika ilaahu weynaantaadan magan galay weynaantuna waa sifo ilaahay leeyahay allun baad magan gashay mar saddexaad wuxuu lahaa acuudu bicizati illaahi wa qudratih sharafta ilaahiyo awooddiisaan magan galay sharafta ilaahiyo awoodduna shay alla ka baxsan maaha waa tilmaamihiisa marka labadaas waa mid isku dhinac bay noqonayaan isticaadatu billahi baa la ydhaha marna waa magaca ilaahay weyn marna waa sifooyinkiisa waxaa jirta isticaada bimakhluuqin qaadirin calaa ximaayatik makhluuq ku ilaalin kara oo gabaad kuu noqon kara ama aad ku dhufayd qaadan karto iyana waa la ogolaya inaad magan gasho markay fitanku dhacaan aakhiru zamaanka ee qofka diintiisa la soo abbaaro rasuulku wuxuu ihi sala allahu caleyh wasalam fidnada dhacaysa man tasharafa laha tastashrifuhu ninka waan qaltaagee madaxa u kiciya iyaduna madaxay ula kacdaayoo intaas waa- way- way la tagtaa way qaadata waman wajada maljan aw macaadan falyacud bihi qofka meeluu kaga dhunto hela fidnadu ha ku dhunto falyacud bihi ha magan galo oo halkaa ha ku dhunto ilaa rasuulku gaarsiiyey man lahu sirmatun falyadhab ilayhi xayn adhiya ninka li xilliga fidnada adhigiisa ha doonto waman lahu ibilun falyalxaq biibili meelaha ha kaga dhunto marka shay makhluuqa waa lagu dhuuman karaa adigoo daalinku eryanayo kaa xoog weyn cid baad magan geli kartaa kaa ilaalin karta maya shay dabiiciya meelo qarfa aan u gaari karayn ayaad geli kartaa shirki maaha taasi waa shay ilaahay ogol yahay inaad gabaad ka dhigato maxaa shirkiga markaa cid dhimatay oo meytiya inaad magan gasho tila waxaan magan gelaya hebel ama sheekh hebel ama weli fulaan ama qabri hebel inaad magan gasho waa shirki waayo waxa ma hayaba isagii baaban isbadbaadin karayn iska daa inu wax badbaadiye iyo qof nool laakiin aan kula joogin qof nool oon kula joogin ayaa tidhi hebelow ii soo gurmo kulamana joogo telefoonnada la haystana kumaad- kulamaad hadal waxaad u haysataa inuu ku ogaanayo caalimulgeyb uu yahay taas waa shirki maxtiya oo badhax tiran diintana waad kaga baxaysa sidaa awgeed markay arrimuhu kugu cuslaadaan meel keliya loo cararaa waa ahalkee waa ilaahay fafiruu ila allaahi ilaahay baa loo firdhada xaggiisa marka alisticaada waa magangelyada ee ilaahay baa lagu gaaryeelaya sheekhu wuxuu leeyahay isticaadadu inay cibaado tahay waxaa u deliila qul acuudu birabbi alfalaq iyo qul acuudu birabbi annaas ee cibaadada cibaadada xigtaa waxa weeye alistigaasa isticaana iyo isticaada iyo istigaasa way kala duwan yihin isticaana maxaynu ku sheegnay adigoo xaalad caadiya ku jira oo hawl qabanaya ayaad hawshan u baahantay ama adduunyo ha noqoto ama ha aakhira ha noqotee cid ku kalkaaliso ku garab gasho ku caawisa isticaadana waa maxay cid baad ka baqanaysaa inay dhibku soo gaarsiiso markaasaad ka magangelaysaa magangal baad samaynaysaa istiqaasana waa maxay waa qaylo dhaan waad qayshanaysaa qofku goormuu qayshadaa goormuu qayshadaa markuu xaalad culus ku jiro yuu u qayshadaa ciduu wax ku tuhmayo isleeyahay hawshanay kaa bixin kartaa waxanay kaaga soo gurman kartaa ayuu u qayshadaa lagama yaabo adoo dhibaato culus ku jira qof daciifa oo itaal daran oo waxba qabanayn inaad u qayshataa suurtagal maaha suurtagal maaha waxbana kuu qaban maayo haddaad u qayshato sidaa awgeed ilaahay wuxuu leeyahay wuxuu qirayaa cidda loo qayshado xaaladaha adagi inuu ilaahayey dagaalkii beder rasuulku sala allahu caleyh wasalam markuu xaaladda qiimeeyey cadowga ka soo horjeeda markuu arkay ku talagelkoodii inuu baaqsaday markuu arkay maxay ku talagaleen safar yar oo soddon nin ilaalinayaan inay markiiba gacanta ku dhigaan soddonkii nin waxaa soo bedelay sagaal boqol iyo konton nin safar baad qabsanna ciidan weynaa ka hor yimi isaguna muxuu wataa saddex boqol iyo dhowr iyo toban markaasaa wuxuu bilaabay inuu ilaahay subxaana wa tacaala isku xidho inuu ilaahay aada ugu qayshado ilahay baa qur-aanka ku sheegay suurat lanfaal id tastakiisuuna wadkur xusnabi allow id xilligii tastakiisuuna aa u qayshanayseen rabbakum rabbigiina aa u qayshanayseen oo fastajaaba fadii baa la sameeye fadii baa la isticmaalay faau lmufaaja'a waa deg deg fastajaaba lakum ilaahay si dhaqso ah ayuu idinku ajiibay bal waxaa dhacaysa rasuulku sala allahu caley wasalam cariishkii laga hogaaminaya ciidanka intuu galay abubakarna uu la joogay ayuu gacma- gacmaha kor u qaada allahuma in tahlik hadihi alcisaaba falan tucbada fi lardi bacdaha ilahayo kooxdayna haddaad halligto dib lagu caabudi maayo allahuma anjis lii maa wacadtani ilaahu ballankaad ii qaaday ii fuli ballankii ahaa inaad guulaysanaayo ilaahay oo ii fuli allahuma anjis lii maa wacadtani gacmahana kor buu usii wadaa ilaa go-u ka dhacayo markaasuu kolba abubakar go-a u saara wuxuu dhaha bacda mun- munaashadatika lirabbik bacda munaashadatika lirabbik ilaahay aad baad u- u- ugu qayshatay ilaahay aad baad u dhaarisay haddaba u kala kaadi ayuu dhahdaa ilaa uu ilaahay soo dejiyey malaa'igtana ma uu joojinin rasuulku sala allahu caleyh wasalam marka aayadku waxay sheegaysaa aayaddu iyo axaadiistuba in xilliyada daran ilaahay lagu xidhnaado subxaana wa tacaala istiqaasadu waxaynu ku tilmaannay markaad xaalad daran ku jirto oo xarija oo dhib badan inaad alla u qayshato inaad alla u qayshataa waa camallada ugu waaweyn ee ambiyada iyo rususha iyo awliyada iyo saalixiintu ay yeeli jireen ee, waxa iyadu is- loo ba- bannaan oo la ogol yahay qof xay ah oo nool oo xaadiroo kula jooga oo awood leh inaad u qayshato saddexaa shardi baa ku xidhan inuu xay u nool yahay hadduu meyti yahay walow halkaa ha yaalle meyd halkaa yaalla looma qayshado waxna kuu qaban maayo shirki iyo gaalnimona uu noqonaya waa inuu xaadir yahay uu kula joogaa hadduu kaa maqan yahay iyana waa shirki waayo waxaad ka dhigtay mid wax walba og waana inuu qaadir yahayoo waa inuu awood leeyahay wax kugu qaban karo haddaan cid aan waxba a- awood lahayn hebel waa ila joogaa waa noolye waanu ila joogaa waxaanu qaban karin baan ugu yeedhay oo waxaan ihi, hebelow cid baa iga ma- baadi baa iga maqnay ii soo celi ma soo celin karo cid baa iga xanuunsanaysa ii shaafi suurtagal maaha ee xaalad xun baan ku jiraaye xaaladdaa xun ee dhaqaalo darrada iga saar ma awoodi karo sidaa awgeed waa inuu saddexaa shardi laga helaa cidaad u qayshanayso ee bannaan waa inuu xa- xayay nool yahay waa inuu kula joogaa waa inuu wax qaban karaa awoodi karaa haddaad u yeedhato qof dhintay waa shirki haddaad u yeedhato mid kaa maqan waa shirki haddaad u yeedhato mid kaa maqan oo mid kula jooga oo xay ah oon waxba qabanayna iyaduna waa lagwi baa la ydhaha waa lagwi waa iska tidhiyuun masalan waxay ka dhigan tahay adoo xaalad culus ku jira oo cadaawa kugu gadaaman yahay ayaa mid aan waxba qabanayn oo keligiya oo haddana fule ah oon hubna haysanin saddexaa isku darsaday aad tidhi hebelow waxla qabo waad iska tidhiyuun adunba iska daalay waayo wuxuu wax kugu qaban lahaa ma haysid waxa iyadu shirkiga oo aan bannaanayn oo gaalnimo ah meytida saynu sheegnay waayo ilaahay baa ku tilmaamay cidda dhibaatada suudhisaa inuu keligiiye aman yujiibu almudara idaa dacaahu wayakshifu suu'a yaa cidda dhibaataysan u soo gurmada ee ajiiba ilaahay xumaanta yaa ka fayda oo wanaag ugu soo bedela allah subxaana wa tacaala marka qofku iimaankiisa waa inuu alla ku ururiya baahidiisa waa inuu alla ku ururiya markay arrimuhu ku cuslaadaanna cidda keliya u xasuusanayaa waa inay ilaahay noqotaa waa inuu khalqi oo dhan ilaabaa sidaa awgeed baa ilahay wuxuu leeyahy tastakiisuuna rabbakum fastajaaba lakum horaynu u tilmaanay dad inxiraafay oo dariiqii saxda ahaa ka dhacay oo cidaan waxbaba haynin wax mooday cidaan waxba haynin wax mooday durbaan buu iska garaacanaya markaasuu leeyahy awliye alle adeeg maxay adeegaanay qabtaan waxay ku adeegaan ma jirto markaasaa khuraafaad la ysku akhriya wuxuu ku leeyahay annagoo xaalad adag marayna ayuunbu sheekh isxaaq noo soo gurmaday weli waxaan arkaya dharkiisii cadcaddaa waa suurta waa wax la yaab la weeye waa khuraafaad markaasaan arkay mid gabeeye oo la garnaqsanaya oo le sheekh isxaaqoo maxaad noogu soo gurmo weyde Ah, oobu la garnaqsanaya caqiidadiisa ayaa fogaatay fogaatayoo waabu waabu canaananaya waad raagtee muxuu ku raagay ciid baa cuntay ee baabiisay wax alla wuxuu qaban karaa laa yamliku laa nafcan walaa daran macnaha waxay tilmaamaysaa uun caqiida xumida gaalada marka laga asnaamta ka taga waxay odhan jireen asnaamtu wayna abuureen may odhan jirin wayna arsaaqeen may odhan jirin waxaynu waxay odhan jireen allay weji ku leeyihinoo ilaahay bay noo dhoweeyaan kanna wuxuu leeyahay way soo gurmadaan kee baa daran markaa kale ha cabdulqaadir oo soo gurmo waa khatar iyo awrkayla maaratay cabdulqaadir ow awrkayla kici sidhi hooye maxaynu sunnahay cabdulqaadir iyo awrku maynu ku kicinaynaa hooye waxba isuma nihin marka waxa weeyaan caqiida xumidu waa markaad aad la saluugto isna ilaahay malaa waxba qaban maayo subxaanahu wa tacaala subxaanahu wa tacaala camaa yaquulu daalimuuna culuwan kabiira wax culus weeyaan ood cid kale u qayshato waayo waxa laga yaabaa maanta markay arrin kugu culustay ee laba qof midna uu kuu dhow yahay itaal daran yahay mid xoogay ka fogna uu xoog weyn yahay wax kaala qaban kara hawsha kan dhow waad saluugaysa markaasaanad u yeedhanayn haddii marka hore ishaadu ku dhacdood u yeedhatana waad ka boodaysaa yaad u boodaysaa kaad wax weyn ku tuumayso qofkan intuu ilaahay soo qaaday haddana cid kale u dhaafay khatar cadiima ku jirta inaanu ilaahay awooddiisaba aaminsanaynba oo cid kale kaga awood badanta agtiisa marka qofku inuu ilaahay baahiyihiisa oo dhan ku ururiyo qayshi markay taagtana waa inuu ilahay u qayshadaa alqawsu aqisnaa yaa qawsu madad yaa jilaani markuu leeyahy ilahay inuu leeyahy "Istaqii- istastakiisuuna rabbakum waa wax la yaab leh ilaahay bay saxaabadii rasuulku u qayshanayeen isna wuxuu u qayshanayaa jeylaani oo labaan shaqo isku lahayn marka caqiidadu waa shay muhiima qofkana caqiidadiisa goormay soo baxdaa marka la nabdooye ma soo baxdo oo laga yaaba maanta o dhan inuu ku leeyahay waa run ilaahay baa loo gurma ilaahay baa inoo soo gurmanaya allah loo qiishadaa laakiin markay xaaladdu faraha ka baxdo ayuunbay soo baxaysaa dabcigiisii hore dabcigiisii hore siday culimmada qaar yidhaahdaan qofka marka maanta o dhan aad la hadlayso arsaaqadda kala hadlayso wuxuu leeyahay haa arsaaqadda allunba ee arsaaqa cid arsaaqadda ilaahay ga hor istaagi kartaana ma jirto waa marka caadiga ah nin baa yar mucaamaradeynaya oo shaqadiisii waxoogay soo yar faragelinaya soo odhanaya hebel miyaa arsaaqadeedu jaraya inuu arsaaqadeeda gooyaa muddo bariiskaygu ka xunyey war sawdigii lahaa ilaahun baa goyn kara goormaa hebel la gooye waa markay arrintu xumaato ayuu dib u baxaya markay caadiga tahayna waxa weeyaan si caadi u aaminsan yihi marka labada xaaladoodba waxaa la rabaa inaad alla aaminsanaato subxaana wa tacaala cibaadada kale ee sheekhu doonayo inuu ina tuso in ilaahay lagu gaar yeelaa waa cibaado iyana aad iyo aad u muhiima waa cibaadatu dabxi waa gowraca gowracu waxaa la dhaha ishaaqu ruuxi biiraaqati dami calaa wajhin makhsuus xayawaan ilaahay ogolaaday oo dhiiggiisa la daadiyo si gaara loola daadiyo oo bisiga loo qabto oo qiblada loo jeediyo xayawaankaa gowraciisa ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay allaha lagu gaar yeelo gowraciis gowracuna sidiisaba mar waa cibaado marna waxa weeyaan waa waa caado waa iska dhaqanoo waa mubaax marna shirki buu noqdaa mar waxa weeyaan waa iska dhaqanoo waxa weeyaan waa inaad adigu iska aad iskaga qalato neefka neefka adiga iyo ubadkaaga iyo ehelkaaga iska shilaysato oo aad ehelkaaga u qasho taas waa mubaax waxa sunno ah oo cibaado ah martibaa kuu timi marsad martidii muslimiinta ilahay dartii ugu qashay rasuulku wuxuu lahaa man kaana yu'minu billahi walyawmi alaakhir falyukrim dayfahu